إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال وحمانت أينك هدل دونا بإذن الله جل شأنه وجوب الاستقامة على الدين في وقت الفتن waajibnimada ay waajib tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diintiisa lagu toosnaado wakhtiga fitanka iyadoo mar walba ay waajib tahay in la toosnaado haddana waxay sii mudan tahay oy sii muhiim tahay wakhtigan aynu nool nahay ee fitanku ay fara bateen walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu galladaystay nicmat alislaami waaliimaan faalxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah waa nicmo alla inagu galladaystay waa raaxo iyo macaan uu dhandhaminayo ruuxa mu'minkii ka kalena uu ka qatan yahay nicmat liimaan waxay nicmadaasi u baahan tahay in lagu fara adaygo oo la xajisto laguna toosnaadoon laga baydhin bidix iyo midigtoona aan looga bixin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi alkariim ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إلهي وحوري جل شأنه إن الذين قالوا ربنا الله كوير ربك يا الله الذين آمنوا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا kuwa ilaahay rabbinimo uga raalli noqday ee uluuhiyadiisa iyo rubuubiyadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa u sugay kuwa nebi moxamed rasuulnimo uga raalli noqday sala allahu calayhi wasalam ee sharcigii lagu soo dejiyey ku sugan ee waxa weeyaan aan ka baydhin kuwa ilaahay diintiisii raalli uga noqday diin iyo dhaqan inay ka dhigtaan kuwaa towxiidka ku toosnaaday ee ilaahay keligii caabuday subxaanah ina aladiina qaaluu rabbuna allah kuwa yidhi rabbigayo waa allah ee iimaanka dhabta'a la yimid humma istaqaamuu dabadeed ku toosnaaday afka uun kamay odhan uurka uun kamay ictiqaadin laakiin waxay uurka iyo qalbiga ka caqiideeyeen ee ay ka yaqiinsadeen afka iyo carabkana ay kaga dhawaaqeen ayaa acmaashoodii iyo jawaarixdoodii iyo xubnahoodiina ay ku toosnaadeen waxay noqdeen kuwo waxay afka ka sheegteen camal ahaanna ugu dhaqma oo ugu toosnaada ilaahay waxau idhi kuwaa yidhi rabbuna allah dabeed waxay yidhaahdeen ku toosnaaday een dhinacna u dhaafin maxaa abaal iyo midho u ah tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu marka ay dhimanayaanee geeridu ku soo xaadirto waxaa ku soo degaysa malaa'ikatu raxmaan ilaahay malaa'igtiisa ayaa ku soo degaysa iyadoo malaa'igtaasi ay u bushaaraynayaan oo ay ku odhanayaan allaa takhaafuu walaa taxzanuu ha ka cabsanina waxa idinka horreeyeed ku sii socotaan ee umuurta aakhiro waayo ilaahay ridihiisi iyo raxmaddiisii baa idinka horraysa hana ka murugoonnina adduunyo ubadiyo oori waxaa kaga timaadeen waayo ilaahay baa idin ilaalinaya oo waxa weeyaan idin xifdinaya wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun waxay ku odhanayaan maanta waxaad ku bushaaraysataan jannadii laydin yaboohi jiray jannaday rusushu idiin sheegtay wixii laydiin ballan qaaday maanta ku bushaaraysta wa kaana wacdullaahi mafcuula ilaahay ballantiisuna ma baaqato waxay ku odhanayaan naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati اddunyaa wa fi laakhira annaka ayaa ah arrimihiinna kuwa tawaliyaya ee gacanta ku haya adduunyadii markaad joogteen iyo aakhiraba adduunyo annakaa garab iyo gaashaan bay idiin ahayn oo khayrkiiyo wanaagga idin tusinan oo idiin qurxinan oo idin waxa weeyaan idinku dhiirigelinaynay aakhirana annakaa awliyadiinni oo arrinkiina gacanta ku hayna oo khayr iyo wanaagga idinku bushaaraynaya jannada ilaahayna idinku hambalyeynayna if iyo aakhiraba arrinkiina annakaa gacanta ku hayno oo idin garab taagan ayay malaa'igtii ku odhanayaan walakum fiiha maa tashtahii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun waxay odhanayaan jannada waxaad ku leedihiin wax alla waxay naftiinnu doonto iyo wax alla waxaad dalbataan maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan il bani aadam arag oon dheg bani aadam maqal oon qalbi bani aadam kuba soo dhici karayn waxaasaad jannada ku leedihiin wax la waayayo iyo wax cuslaanayaa midna ma jiro waayo adduunyadii rafaadka iyo tacabka lahayd waad ka timaadeen waxaana timaadeen daartii raaxada iyo nicmada iyo ladnaanshaha ee aan laguugu talagelinba tacab iyo camal qadaadka adoo u jiifa midhuhu ay afkaaga hor imanayaan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi walakum fiiha maa tashtahii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun nusula min gafuurin raxiim waxaa ilaahay aayadda ku gunaanaduu ku gebagabeeyey nusulan waxaa la soo sheegay oo dhammi waa martisooriyo iyo martigelin aya ka ahaatay oo ay ay kuu fidiyeen min ghafuuri raxiim ilaah dembi dhaafid badan oo addoommadiisa u naxariis badan sooryadii iyo martiqaadkii uu fidiyey weeyaan taasi iyo ku bushaaraysta walaalayaal fabimakfirati illaah azaala cankum almarhuub wabiraxmatihi anaalakum lmatluub ilaahay makfiradiisa iyo dembi dhaafkiisa uu idin dembi dhaafay ayaa wax alla waxaad ka cabsanayseen idinkaga badbaadiyey oo dembigiina idinkaga daadiyey wabiraxmatihi anaalakum lmatluub naxariistuu ilaahay idiin naxariistay sababteeda ayaa waxaad doonaysa inayd u socoteenna uu idinku siiyey walaalayaal haadihi alaaya waxay inoo qeexday abaalkiiyo midhaha laga goosanaya alistiqaamatu calaa sharci illaah waxaa kaloo ilaahay uu yidhi tabaaraka wa tacaala ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ulaa'ika asxaabu aljanna khaalidiina fiiha jazaءa bima kaanuu yacmaluun allah waxau ihi jala sha'nuh ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu kuwa yidhi rabbigayo waa allah ee ilaahay rabbinimo iyo ilaahnimo raalli uga noqday dabeed ku toosnaaday waxay afka ka yidhaahdeen ee ay ka sheegteen falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwaa cabsiyi dushooda may ahaanin mana murugoonayaan ulaa'ika asxaabu ljanna kuwaasi waa jannada asxaabteedii asaaxibu yalzamu saaxibah saaxiibku saaxiibkiisa wuu laasimaa oo kama tago waxaa jannada asxaab looga dhigay liannahum mulaasimuuna lahaa waa ehelkeedii laasimayay een meelna uga diga roganayn meel kalena dalkana aan ku doorsanayn ulaa'ika asxaabu ljannati khaalidiina fiiha weliba way ku waarayaan waayo raaxada adduunyo waxay ahayd mid lagaaga dambaynayo laakiin raaxada aakhiro waa mid lagu waarayo ilaahay waxau ihi jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun waxay waxaasoo abaal iyo midho ah ku goosteen camalkii saalixa ayay samaynayeen sababtiisii walaalayaal waxaa kaloo ilaahay uu ihi jala sha'nuh faاstaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadgaw inahu bima tacmaluuna basiir ilaahay waxau ihi subxaanah nebi moxamed isagoo amar siinaya fastaqim kamaa umirta nebi moxamedow toosnow sida laguu amray u toosnow maaha aduu sidaa doonayso laakiin waa calaa xasabi اlamri sida laguu faray yeel oo ha ka baydhin waa calaa xasabi اlamri waannahyi waayo istiqaamadu maaha calaa xasabi ahwaa'i اnnaas dadku diinta waxay doonaan inay ka doortaan oo kaga toosnaadaan waxay garan waayaanna isaga dhaqaaqaan oo ay dhaafaan taasi istiqaamo ma aha laakiin istiqaamada dhabtii waxay tahay hawadaada iyo naftaada khilaaf oo hawaafiqin waxaanad ku dadaashaa ilaahay muraadkiisa inaad muwaafiq ku noqoto aanad ka baydhin ilaahay markaa waxau ihi nebi moxamed isagoo amar siinaya fastaqim kamaa umirta nebi moxamedow sida laguu faray u toosnow waman taaba macak adiga iyo inta toobad keentee ku raacdayba toosnaada walaa tadgaw hana xadgudbina oo xadka shariicadu idiin dhigtay ha dhaafina waayo innahu bimaa tacmaluuna basiir ilaahay wax alla waxaad samaynaysaan waa arkayaa waa goodi iyo hanjabaad ku socotaa qofku waxa uu samaynayo oo macnaha wanaag haddaad samayso dee abaalmarin baad leedahay ilan ilaahay waa ku arkayaa xumaan haddaad samaysana dee cuquubo ayaad leedahay ilan ilaahay wuu ku arkayaaye walaalayaal haadihi alaaya sida cabdillaahi ibnu cabbaas u sheegay waa aayaddii ugu cuslayd ee qur-aanka kusoo degtay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam imaamu tirmidi sunantiisa waxa uu ku soo saaray xadiidka cikrima uu ibnu cabbaas ka warinayo inuu abu bakar yidhi yaa rasuula allahi qad shibta rasuulkii allow waad cirowday qaala shayabatnii huudun waalwaaqica waalmursalaat wa cama yatasaa'aluuna waida ashamsu kuwirat waxa uu nebi moxamed yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam waxaa cirada iga soo saaray suuratu huud iyo suuratu lwaaqica iyo suuratu lmursalaat iyo cama yatasaa'aluun iyo ida ashamsu kuwirat haadihi suwar waynu akrinaa badankeenuna waabu xafidsan yahay ma u fiirsannaa oo ma fahamnaa oo ma ka fakarnaa macaaniday xambaarsan yihiin ahwaasha iyo arrimaha culus ee qiyaamaha iyo aakhire ee ay ka hadlayaan saamayn ma ku leedaho qalbigeenna ma qooyaan mise waynu dul cararnaa oo waynu dhaafnaa uun nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay suuradahaasi waxay xambaarsan yihiin inuu cirada ka soo saaray cabdillaahi ibnu cabbaas waxa uu yihi turjumaanu lqur'aani wa xabru hadihi اlumma ma nazla calى الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama aayat kanat ashaqa walaa ashadda min qowlihi tacaala fastaqim kama umirta waxa uu yihi ibnu cabbaas nebi moxamed kumay soo degin aayad kaga culays iyo adayg badan hadalka alla uu yihi fastaqim kamaa umirta ibnu اlqayimna waxa uu yihi calayhi raxmat اllah aladi shayaba الnabiya min suurati huudin huwa qowluhu tacaala fastaqim kamaa umirt waxaa nebiga kaga ciraysiiye ee suuratu huud ku sugnaa waa hadalkuu alla yidhi fastaqim kamaa umirt walaalayaal haadihi alaayaat waa aayaad cibar iyo macaani culus xambaarsan walidaalika ayaa rasuulku lahaa salى اllahu عalayhi wasalam shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiib waxa iga ciraysiiye wakhtigii cirada anoon gaadhin suuradda huud iyo suwarka la midka ah ee xadiidka hore uu tilmaamay waxaa aada iyo aada markaa munaasab inoogu ah in kalaamka alle inoo dhandhamo oo aynu ku dhaqanno oo hadafkeennu aan u noqon xuruuftiisa inaynu akhrino oo keliya laakiin xuruuftiisa aynu hoos uga dhaadhacno oo macaanidu ay noo dhadhanto taasaa waxa weeyaan qalbigeennu ku qoyayaa ifkeenna iyo aakhiradeenuna ay ku islaaxaysaa laakiin xuruufta oo keliya in la akhriyo iyadoo macaanidiisii laga madhan yahay taasi meel lagu gaadhi maayo walaalayaal rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxa uu yihi kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra waxa uu rasuulku yihi kama fii صaxiixi muslim min xadiidi sufyaan bni cabdillaahi الthaqafi qaala qultu ya rasuula اllahi qul lii fi اlإslaami qowla laa asأlu canhu axada غayrak qaala qul aamantu biاllahi ثuma اstaqim saxaabigaasi wuxuu yihi nebi moxamed baan u tegay calayhi الsalaaةu wasalaam markaasaa waxaan ku idhi rasuulkii allow waxaad islaamkiiyo diinta iiga sheegtaa hadal aan ku kaaftoomo iqanciya oo adiga dabadaa axad kale aanan su-aalin waxau idhi waxaad tidhaahdaa allaah baan rumeeyey oo iimaan dhaba la kaalay dabadeed waxaa aad tidhi eed qalbigana ka caqiidaysay ku toosnow oo camalkaaga iyo cibaadadaaduna ha rumayso ilaan afkaaga iyo uurkaaga iyo camalkaagu hadday iswaafiqi waayaan waa min sifaati almunaafiqiin waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixi tarkiibi min xadiidi thawbaan sadiduu waqaaribuu waxa uu rasuulku xadiidkaa ku yidhi sadiduu toosnaada oo diinta ku toosnaada waqaaribuu dhadhawaysta waxay culimmadu ku fasireen assadaad inay tahay xaqiiqatu listiqaama si dhab ah in diinta loogu toosnaado oo aqwaasha iyo acmaasha iyo caqaa'idka iyo waxaad samaynayso oo dhan diinta inaad ku salayso si dhammaystiran inaad ugu toosnaato weeyaan sadaadku waxay muqaarabaduna tahay sadaadkaa haddaad gaadhi weydo inaad ku dhowaato oonad ka dheeraan waxaa sadaadka la yidhaahdaa qofka meel tooganaya ee leebka ku ridayaa marka uu leebka meeshii uu ku tooganaya la helo waa sadaad waa ku toosnaaday haddii aanu ku dhufane agtiisa ula helana waa muqaaraba macnuhu waxa uu yahay waxaad ku dadaashaan hadafka aada hiigsanaysaan inaad haleeshaan ood si dhab ah u gaadhaan haddii aad gaadhi kari weydaanna ku dadaala inaad ku dhadhowaataan oo aydaan ka dheeraan walaalayaal waxaa waajibkayna saarani uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintaa qiimaha badan ee uuna siiyey inaynu dhab ahaan ugu toosnaano oo qalbi ahaan iyo camal ahaan iyo caqiide ahaan iyo niye ahaanba inaynu ugu toosnaano wa astaqfir اllah alxamdu lilaahi waxdah wالsalaaةu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxaynu nool lahay zaman fitanku ay fara badan yihiin waxaynu nool lahay oo astaamihiisi iyo calaamadihiisi ay muuqdaan zamanu lgurbati athaaniya xilligii gurbada labaad ee islaamku uu gelayey rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxau yihi kama fii muslimi min xadiidi abi hurayra badaأa alislaamu gariiba wasayacuudu gariiba kama bada fatuuba lilgurabaa waxay islaamku uu ku bilowday isagoo la yskula yaabayo oo dadka haystaa ay kooban yihiin cidda ku dhaqanta ee shacaa'irta islaamka muujisana lagula yaabayo waxa uu nebi moxamed yidhi waxaanu ku noqon doonaa islaamku iyadoo la yskula yaabo mar labaad aakhiru zamaanka oo cidda dhab ahaan ugu dhaqmaysa ee shacaa'irtiisa muujisata lagula yaabayo ayaa iman doonta aakhiru zamaanka nebigu waxau idhi fatuuba lilghurabaa waxaase ayaan badan oo guul iyo gargaar u soo hoyday kuwa wakhtigaa aakhiru zamaanka diintooda lagula yaabo ee ku adkaada ee aan ka tegin kuwaasaa guulaystay walaalayaal maanta way muuqataa astaamaha la yskula yaabayo islaamnimada iyo shacaa'irteeda oo dad islaama intaanad gaalba gaadhin ayaa maanta shacaa'irulislaam hadday kaa muuqato hadday tahay malbas iyo huga aada huwan tahay iyo hadday garh tahay iyo gunti aada gaabsato hadday tahayba iyo hadday tahay xijaabka haweenka muuminaadku ay xidhaanba dad islaamaa kugula yaabaya intaanad gaalba gaadhin waxaa marka loo baahan yahay maanta inaynu dareenno waa wakhtigay istiqaamadiyo toosnaantu ugu mudnayd uguna muhiimsanayd waa wakhtiga uu xadiidku ku tilmaamay qofka diintiisa ku dhaga kalqaabidu cala aljamr qof dhuxul dab ah gacanta ku haysta dadku wada haysan maayaana dee qaar fara badan baa iska tuuraya maalin dhaweyd idaacadda b b c da waxaynu ka maqlanay warar inagu cusub oo hore aynaanu maqli jirin dad soomaaliya oo waxa weeyaan caddaysanaya inay diinta ka baxeen oy kiristan yihiin oo xuquuqdooda ku doodaya waa si looga baxo odhaahdii odhanaysay mus yacni soomaalidu boqol kiiba boqol waa muslimiin waayo waxaa la doonayaa dad in lagugu yeesho meel walba oo tansiirka iyo gaalaysiintu maanta meel walba way ka jirtaa halkaa aynu joogno iyo dibad iyo bannaanba waxaa aada iyo aada markaa muhiim u ah in maanta ay dadka islaamku dareemaan sharafta iyo qiimaha iyo macaanka diintoodu ay leedahay ha lagugula yaabo oo ha lagugu qariibsado laakiin islaamkaaga aada ku toosnaato ma aha baatinka oo keliya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan qalbigaygu mar hadduu hagaagsan yahay attaqwa haahuna waxaan xidhanayo iyo waxaan cabayo iyo waxaan cunayo sidaan u labisanayo iyo sidaan u soconayo ama u feedhanayo maxaa islaamka ka galay waana maqaalad dee jaahilnimo ay ku dheehan tahay ama qofku isdiidsiinayo waayo islaamku suuliga sidaad u gelaysana dhaho ninku ehelkiisa siduu ula dhaqmayana dhaho tallaabo kastooo qofku uu qaadayo islaamkeennu wuu qeexay waan u caddeeyey oo wax islaamku dhaafay ma jiro walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi muslimi min xadiidi abi hurayra baadiruu biاlأcmaali fitana kaqiطci leyli اlmudlim yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafira wayumsi muؤmina wayusbixu kaafira yabiicu diinahu bicaradi min addunya waxa uu nebi moxamed yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam war waxaad la degdegtaan acmaasha wanaagsan u degdega waxaad weliba kala degdegtaan ood kala hormartaan fitan sida habeenka gudcurkaa isa saaran oo aanad kala saari karayn fitankaa isa saar saaran ee mudlimka ah ee iman doonaa intaanay iman ee fitankaasi aanay kaa mashquulin cibaadada war camalkiiyo cibaadada u degdega oo kala hormara nebigu waxa uu tilmaamay fitanka iman doono wax ka mid a astaamahooda waxau ihi yusbixu rajulu mu'mina wayumsi kaafira ruuxu waxa uu waa beriisanayaa isagoo mu'min ah gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaaloobay wayumsi mu'minan wayusbixu kaafira waxa uu gabbal dhacsanayaa isagoo mu'min ah waagiina wuxuu u beriyaa isagoo gaaloobay yabiicu diinahu bicaradin min addunya diintiisa wuxuu siisanayaa dheef yaroo adduunyo oo aan qiimo lahayn walaalayaal taasi waxay inoo sababaysaa inaynu diinteenna ku tuntuunsanno inaynaan isdhigan inaynu iimaankeenna iyo qalbigeenna iyo nafteenna in badan aynu u cabsanno rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka sunanu tirmidi wa abi daawuud ku sugan anasna uu warinayo waxau ihi saxaabigaasi kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama yughiru an yaquul yaa muqalib alquluubi habit qalbii calaa diini بمنهج أونلاين waxa uu anas yidhi waxa uu rasuulku ducadiisa ku farabadin jiray inuu yidhaahdo allaha quluubta gedgediye ee kolba dhinac u bedelow ilaahu qalbigayga diintaada ku sug ka ducadaa inta faraha badan laku ducaysan jiray waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam khayru khalqi illaah ilaahay ou qalbigayga diintaada ku sug ayaa ducadiisa ugu badanay ahayd markaasaa anas waxa uu ku yidhi yaa nabiy allah aamanaa bika wa bimaa ji'ta bih fahal takhaafu calayna waanu ku rumaynay adiga iyo diintaad la timidba ee miyaad noo cabsanaysaa qaala nacam ina alquluuba bi- bayna usbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa waxau yidhi haa waan idiin cabsanayaa waayo qalbiyadu waxay ku dhex jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah ilaahayna siduu doonuu u duwaa ama u beddelaa akhi lmuslim qalbigaagu mar haddaanu gacantaada ku jirinee ilaahay farihiisa uu ku jiro oo ilaahay sida uu doono uu ka yeelayo waa inaad allaha qalbigaaga haya naftaada aad ku xidho oo hadh iyo habeen aad tidhaahdo allahayow diintaada igu sug oo ha iga beddelin ilaahay ow habaadkaa iyo sugnaanshahaa isii inaad hadh iyo habeen ilaahay weydiisato walaalayaal waxaa gebagabadiiyo gunaanadku uu yahay maanta wakhti adag baynu nool nahay waa aakhiru zamaan waa wakhti fitanka iyo fasaadku uu fara badan yahay waa wakhti ruuxu xataa diinta haddaanu ka bixin wax fara badan oo arrimihii diinta ka mida layskula yaabayo xukumkii diintaa ka mid ah waxyaabaha maanta laysku qariibsanayo bal soo hadal qaad ilaahay kitaabkiisa in laysku xukumo ka ugu horreeya ku ag fadhiyaa ku odhanaya war maxaad leedahay kitaabku kitaabkii ilaahay inoo soo dejiyey miyaanay ahay bal waxaad tidhaahdaa maxkamadaheenna iyo dawaa'irta garsoorka kitaabka qur-aanka ah ha la dhigo oo sunnada nebigu ha hoggaamiso dad fara badan baa kugula yaabaya waxaan u jeedaa maanta xataa diinta haddaan si toosa dadka muslimiinta in badan oo ka mid ihi aanay uga bixin waxyaabo diinteennii ka mid ah ayaa inta laga tegay weliba soo hadalqaadkeedana lagugula yaabaya xukumkaa shareecada ka mid ah walaalayaal waxaa maanta waajib inoo ah inaynu nafaheenna qof waliba uu dib ugu noqdo in korkaaga iyo kalkaagaba daahiran wa baatinan aada diinta ku toosnaato in indhahaagu ay diinta ku toosnaadaan oo ilaahay raalli wuxuu ka yahay mooye wax kale aanad ku eegin in dhagahaagu ay diinta ku toosnaadaan oo ilaahay raalli wuxuu ka yahay mooye wax kale aanad ku dhagaysan ilaan waa nicmo ilaahay nicmadana ilaahay waa loogu mahadnaqaaye lagama gaaloobo lama dafiro in carabkaagu diinta uu ku toosnaado oo ilaahay wuxuu raalli ka yahay mooye wax kale aanad ku sheegin in gacantaadu ay diinta ku toosnaato oo ilaahay raalli wuxuu ka yahay mooye wax kale aanad ku qaban in lugahaagu ay diinta ku toosnaadaan oo ilaahay raalli wuxuu ka yahay mooye wax kale aanad ugu socon in xubintaada taranka iyo jawaarixda kale ay diinta ku toosnaadaan oo wax lagu xalaaleeye mooyaane xaaraanta aad ka xakamayso waxa maanta laynooga baahan yahay ظاahiرا وباطiنا kor iyo hoos bay ilaahay diintiisa inaynu ku toosnaano ربنا آتنا في الدuنيا حسنة وفي الآkخhرة حسنة وقنا عذاaب النار اللهma انصر الإسلام والمسلمين وأdل الشhرك والمشhركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهma yا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهma yا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك allahuma yaa muqalib alquluubi habit quluubana calaa diinik waxaynu u ducaynaynaa qof walaalaheenna ka mid a oo soo codsaday inaynu ilaahay u weydiino muraadkiisa in ilaahay u sakhiro ilaahay waxaanu ka baryanaa muraadkiisa khayrka ah ruuxa inaga soo dalbaday ducada allah u sahlo wixii dhibaato iyo kurbana allah ka dulqaado muslimiintaba wixii kurbaysan kurbada allaha ka qaado wixii dhibaataysan dhibka allaha ka qaado wixii cudur u- waxa weeyaan cuduru hayo caafimaad allaha ugu bedelo wixii dhintayna allaha u naxariisto inakana makfiro iyo dembi dhaaf allahayna siiyo wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslm alxamdu lilah